shirweyne ay ka qayb galeen qeybaha bulshada ee magaalada kismaayo ayna qeyb ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa lagu soo gebagabeeyey kismaayo mas-uuliyiinta maamulka ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay al-shabaab la dagaalamaan faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e-da aadan maxamed salaad shirkan oo ahaa mid ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa ahaa ujeedkiisa sidii bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka iyo sidoo kale sidii loo xoreyn lahaa deegaanada maqan ee ay weli gacanta ku hayaan al-shabaab shirkan oo uu kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere xubno ka tirsan golaha wasiirada maxamed sheekh abu yuusuf wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo awqaafta ee jubbaland ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada ku dhaqan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo in ay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada maqan sida uu hadalka u dhigay haddii qofka adiga ku dilaaya adigana aad dhaqaalo siinaysid ilaa hadda waa arrin la fahmi laaya waxaan ognahay in laga qaado xoolaha wax aan sharci ahayn diin iyo maadi baan ku fadhiya dadka la dhaco xoolaha laga qaato dukaamanka laga qaato loo hanjabo intaa markii laga qaato maanta marka way la go-aamiyo xoolahoodii ayaga aan dhammayn haddana maxaa ula deganta bilaahu caleyh maxaa ula degan tahay ninkaas xoolahaaga dhammaynaayo adiga ku dilaaya inaad dhahdo waan hoos joogaa wuu icaawinaa ama waxuu iga qabana ani waxaan u arkaa sax inay ahayn aan la dagaalanna ciddii nafteenna iyo maalkeenna lid ku ah nafteenna iyo maalkeenna iyo diinteenna weli waxaa kaaga daran ixraafka iyo diinnimada lagu xadgudbaayo oo beenta laga sheegaayo saas daraaddeed marka haddii gabadha iyo wiilka aan dhalnay arrinta aan ka koontaroolno waxaa dhacaysa inay nimankaa waayaan cid la shaqayso
jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa fariin u diray bulshaweynta jubbaland isagoona sheegay in loo baahan yahay dadka ku dhaqan magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolka in ay ka wada qayb qaataan sidii loola dagaalami lahaa kooxda al-shabaab sida uu sheegay laakiin hadduusan qofku amni haysanin ma buuxin karo shuruudahaas oo qofku cabsi ku noolya dadkeennu waxa weeye waxay ku nool yihiin qaarkood cabsi qaarkood waay waxay diidaan inay fagaanayaalka yimaadaan qaarkood waxay sheegaan in wixii ilaahay baray ay ummadda u gudbiyaan qofku wuu dhimanaya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhimashada ugu xukumay qofna ma seegayso qof bini aadama adigoo xaq sheegahayo hadduu ku dilo jannaad horay ka gelaysa gabagabadii waxaa goobta ka hadlay suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland waxaana uu bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo uu sheegay in ay kaalin weyn ka qaadan karaan sugidda amniga islamar ahaantaana aysan sugin dhaawacyada iyo dhimashada la keenaya magaalada taa baddelkeedana waxa uu sheegay in isaga uu hogaamin doono howlgal ka dhana al-shabaab sida uu hadalka u dhigay annaga siyaasiyadda qoriga aan qaadanno haweenka qorigooda ay qaataan taakuleen soo aruuriyaan ilaa ogaato cumar xeelay iyo aniga nugu dheera ah aan qoriga qaadanno aan jiidda la tagno sidaa loo xoraya la garan maayo kullay intaa fadhi inta fadhiga maalunba miinnagu qorxi laha inta maalunba meedin loo keeni laha dhaawacna loo keeni laha hadda nimankaan culamaagudiin aan daynin carruur aan daynin haween urga aan daynin ummad aana daynin siyaasiyiin aana daynin ciidan aana daynin haddii fadhiga miyaa ku sugnaa miska biirsanaa miska biirsanayna aan ciidamada kale istaagno inteenna meesha fadhiga maanta daabaxno oo magaalada dhex marno magaalada tababarbar baan raacay difaacaan aadu deegaanadeena dhan iyo dadkeenna xoog baa lagu haystaa war miyaynaan ficlo lahayn reer yeedaan soo midna arag reer galguduud soo midna arag reer koonfur galbeed soo midna arag maxaa idin ku dhacay maxaa idin helay maxaa idin ku dhacay waa idan keena baxneen aan ciidamada aadno ciidamada aan aadno deegaanada aan xoreysanno fadhi kale ma jiro shirkan ay qabteen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee loo qabtay bulshada magaalada kismaayo ayaa ku soo beegmaya wakhti meelo ka mid a soomaaliya ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyadoo dha dhankooda maamulka jubbaland ay qorsheenayaan weeraro ka dhana al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo